Hay'adda PNG oo kaashanaysa Ururka Dowladaha Hoose ee Puntland, Galbeedka iyo Dowladda Hoose ee Degmada Qardho ayaa soo xiray tababar ku saabsan horumarinta dhaqaalaha iyo sidii door uga qaadan lahaayeen haweenka degmadaasi. Xiritaanka tababarka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay degmada Qardho, haween, iyo qaybaha kale ee bulshada. Cabdisiciid Qaal, Gudoomiyaha degmada Qardho oo soo xiray tababarka, ayaa ka warbixiyay tababarka, isagoo kula dardaarmay haweenka in ay ugu adeegaan bulshada aqoonta ay barteen.
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo sidii wanaagsanayd oo macalinka iyo cabsaaqa iiga warrameen oo aad tababarka u qaadanteenna waa ku mahadsantihiin tababarkii aad qaadateen oo ku saabsanaa ee, haweenka iyo sidii ay fursadaha ugula sinaan lahaayeen qaybaha kale oo bulshada uguna qareemi lahayd maadaha ka socotaan qaybaha kala duwan oo ururada haweenka matala ama saxaafada ku jiraan ama ururo kale ha ku jiraan ama horumarha ku jiraan ama xildhibaanadii bulshada soo dooratay oo guud ahaan bulshada dhan u matalaa laakiin si gaar ah haweenka in ugu qaraamaan loo baahan yahay ay ka kooban tihiin waxaan rajaynayaa casharadii aad qaadateen in aad bulshadana gaarsiisaan una qareentaan dabcan haweenku waa lafdhabarka bulshada Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona horumarinta dhaqaalaha degmada Qardho.